waa maadsantahay mawlid degmada raagaceelle waa taariikhdeedu taariikh fac weyn ayay leedahay sidii aad la socoto ama aada maqashayba waa degmo taariikhiya oo waa maqashay shiribkii ahaa raagaceelana rogaahe ma rabta rotiya caano waxyaabaha ay caanka ku tahay waxaa kamid ah sida aad ka garanayso shiribkaasba xoolaha iyo kalluunka iyo beeraha iyo diinka dadkeedu waa dad qolobo ah oo dad nabadeed ah oo meesha soomaali oo dhan markii la mahmaahayo waxaa maqli jira mahmaha laleeyahay dadku mahmaha jiraan diin haddaad dooranayso bear maali ama biyo maal ayaa la dhihi jiray marka bear maali waa meel ragaceeli oo jirto laba kilomitr oo hadhaca ka xigta waayo ma garata waa gartay marka degmadu waxay caan ku tahay barashada culumta diiniga ah iyo martigelinta dadka safarka ah aad iyo aad aad iyo aad waadna waadna ka garan kartaa markaad tagtid soomaali cid aan laga helayn ma laha soomaali oo dhan haddana way u siman yihiin si xor ah oo dadka ay u siman yihiin ayay ay ku wada nool yihiin ay isugu mid yihiin xilal ay ka haayaan soomaali oo kala duwan ayagoo ah hantigay ku leeyihiin deegaanay ayagu leeyihiin markeed u leeyihin ay ku leeyihiin waa dhul soomaaliyeedaa la dhihi karaa gudoomiye mar sii horeysay xilli habeena ayaan soo maray magaaladaasi waxaana ku arkay dadweyne aad u fara badan oo aad mar baan isiri muqdisho miyaad joogtaaba marka ma la oran karaa degmada raagacelle waa degmada ugu bulshada badanne ama ugu dadka badanne gobolka shabeellaha dhexe xilligan aad iyo aad iyo aad aad iyo aad shaki kama jiro taas waa bulshada degmada ugu bulshada badan waaye nabadgelyadeeduna waxaa la dhihi karaa waa degmada ugu nabadgelyada badan baaxadeedu sidoo kale bad iyo webiya isku xirtaa cara midoobay u degataa aaday u population badan tahay maamulka maamulka hirshabeelle ee hostimaada gobolka shabeellada dhexe degmadu ay ka tirsan tahay degmooyinkiisu marka gudoomiye maadaama aad tahay guddoomiyihii degmadaasi dadweyne aada u fara badan ay ku nool yihiin oo xoolo dhaqato iyo tuulo joog iyo ganacsato nooc walba iyo culimaadudiin isugu jira magaaladaasi bulshada badan een aniguba soo ark adeegyada bulshada ka waran waxbarashadii caafimaadkii biyihii bal waxyaabaha laga maarmaanka u ah nolosha bini aadamka magaaladaasi iyo deegaanada hoos yimaadaba baahi intee laeg ayay u qabaan wallahi mawlidu adeegyada bulshada waxaa la dhihi karaa ragacelle waxa adeeg bulsho ah kama jiraan asaga iyo degmada iyo iyo iyo tuulooyinka hoos yimaadaba waa aragtay dhulku waa dhul iska bacaad ah oo ma fududa gaadiid walba ma tigi karo mana jirto hadda cid arrintaasi wax ka qabatay xilligii aad soo maraysay xildhibaanadii xildhibaan carbow iyo xildhibaan abtidoon iyo waa u gudbiyey waxa loo yimaado oo dawladda dhexaana ayaga noogu horreeyaba oo mas-uuliyiin ah baahidii degmadana waa u gudbiyey degmadu ma laha biyo la cabo oo macaan oo biyaha laga cabo waxaa laga keenaa labaatan kilomitrka xaggaa laga keenaa aaday qaali u yihiin caafimaad kama jiro waa imisa fuustadii biyaha ah fuustadii xawaali boqol boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya oo shilin soomaaliya waa gartay marka waxbarashadeeduna waxbarasho hadda hadda wax yaroo hadda aasna ayaa ka jiro hore ugama jirin iskuol aan iskuol oo hadda mar dhow aan ka dhisnay iyo mid hore u dhisnay intaba way jiraan walow midka damba wili oosan shaqo gelin oo qoladii aysan nagu soo wareejin dhistay marka isbarsimadeedu ma dhisna waxaan u baahannahay adeega bulshadao dhan waa naga maqan yahay tuulooyinkana waaba haba sheegin ba xaruntiyaada saas dhinaca ganacsiga bal ka waran magaaladaasi waxaad moodaa inay yaro dhaanto magaalooyin kale ganacsigeedu waa ganacsi aad iyo aad u sareeyo dadku waa waa ganacsato magaalada muqdisho ay ku xiran yihiin gobolka kuma xirra ganacsiga degmada maxaa yeele gobolku waa waa kala xiran yihiin biyaa kala xiray ganacsi kale ma jirto laakiin biyaa kala xiray gobolka looma safri karo marka waayadan dambe waxay ku xiran yihiin magaalada muqdisho ay ku xiran yihiin ganacsiga kala duwan ay leeyihiin magaalada xoolaha lagu iibiya ganacsata xoolaha iibsataa timaado kuwa kaloo xamarka yimaado shixinada kale oo kala duwan oo badeecadaha keenaa jiraan baqaaro iyo dukaamo waaweyn ay leeyihiin sida habeenka ka arkaysada marka waa magaalo ganacsigeedu aada u fiican yahay marka ka waran maamulka degmada iyo bulshada xiriir intee la eg ayay leeyihiin marka la eego dhinacyada wacyigelinta iyo ammaanka iyo darisaynta iyo maxaan ku ihahdaa iska warqabka guud aada iyo aad maamulka degmada iyo iyo iyo dadka degmada degan aad ay isugu xiran yihiin wada shaqeeyaan nadaafaday ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo bilacday ka wada shaqeeyaan wax walbay ka wada shaqeeyaan siduu maamulku u shaqeeyo ayay dadkuna u shaqeeyaan waxaad moodaa qof walba inay magacaaban taaba marka guddoomiye marka loo eego magaalooyinka kale ee dalkeena soomaaliya ku yaalla xilliyadii burburkii wixii ka dambeeyey inta badan dadka qurba joogta ah ee deegaanadaas ka joo ka soo jeeda ayaa ama maalgashada ama uun maamulka si u taageero adeegyada bulshada wax uun ka qabta marka ma jiraan dadka dadka qurba joogta ah oo dibadaha ku nool ee deegaankan ka soo jeeda xiriir ay kula soo sameeyeen ama hami ah in ay deegaankan hormariyaan mawlid waa runta arrinkaasu waa arrinka kaliya maanta soomaali ay deegaanadeeda ay ka nooshahay taas marka annaga waa waan ka liidanaa shaksiyaad waa jiraa laakiin ma badna mana buura laakiin afar iyo labaatan saac waa u baaqnaa fariimana waa u darnaa qaarna way ka soo jawaabaan laakiin markii loo fiiriyo deegaanada kale waxaad moodaa qurba joogta degmada raagaceele nasiib daro inaysan u soo jeedin inay degmadooda maalgashadaan oo ay ganacsi ay ka samaystaan oo guryo fiican ay ka dhistaan waxaad moodaa inay magaalada muqdisho kaliya xooga saarayaan marka arrinkaas waa rabnaa waxaan ugu baaqaya anoo ka faa'iidaysanayo jaaniskan qurba joogta kasoo jeeda degmada raagaceele raagaceele waa meel ammaana haddeer waxaan bilownay cabir ayaan dhulkii ku bilownay in magaaladii la cabiro oo jidadkii la bixiyo oo dhulku waa dhul haddaa laga faa'iidaysan karo oo saas qaali umaaha xataa waxaan ugu baaqayaa dhul freeya aa maamulku nasiinayaahe imaadaan leeyahay ee ka faa'iidaysta maalgashada degmada raagaceele guddoomiye degmada raagaceele iyo tuulooyinka hoos yimaada ama deegaanada hoos yimaada ee ama miyiga ah ama tuulooyinka ah ma jiraan meelo aan gacanta maamulka ku jirin ee maleeshiyaadka al-shabaab ay maamulaan maya maya ma jir ma jir ma jirto da kamida degmada raagaceele ee shabaab maamulo ma jirto gebigeedu way madaxa banaan marka maamulka degmadu hoos ma u daadejiyey maamuladii tuulooyinka iyo beelaha iyo meelihii hoose ma geeyey meelaha qaar laakiin sida badan ma gaarin waxaa noo diidaayo amniga nooma diidin waxaa noo diidaayo dhaqaala xumo ayaa jirta maamulkayna hirshabellena waa ogtahay oo waa maamul curduna oo weli miisaaniyad inta sameeyey degmooyinka loogu talagalay lagu hormarinayo heerkaas weli maanan gaarin marka dhaqaala xum xumadaas ayaa naga celinayo maxaa yaele dhulku wuxuu u badan yahay dhul bacaad ah wuxuu u baahan yahay gaadiid xoog leh oo farwil driver maahe gaadiid kalena ma mari karo ha wadooyinkii waa iska bacaad marka taasaa noo diidaysa dhaqaala xumadaas maahe waa waana tagnaa waana soo kormeernaa waa lasoo sheekaysanaa waa soo wacyigelinaa laakiin sida badan si rigliya ugama shaqayno waxaana noo saamix waayay dhaqaalahaas ma dhib kale ma jiro marka guddoomiye marxalado kala duwan ayuu soo martay degmadaasi raagaceelle markii aad dib u eegto waayo aragnimadaada iyo magaaladaasi iyo maamulka maadaama aad tahay ninkii ugu sarreeya guddoomiye ahaa maxaa idin qorshaysan sanadkan cusub ee hadda la filanayo labada kun sagaal iyo tobanka degmadaasi maxaad higsanaysaan maasanta mawlid waxaa noo qorshaysan inaan gaarsiino aan ku tallaabsano horumar ka wanaagsan kana badan kii sanadka hadda naga dhammaanayo midkii aan gaarnay mar mar walba annagoo isku tashanayna oo tabartayna ku tashanayna maamulkayna gobolka iyo kan stateskana kaashanayna waxaan rajeynaynaa dawladda dhexana inay iyada laftoodu ay markaan aan sanadka dhalanahayo insha allahu inaan gacan ka heli doonaan rajeynaynaa balama qaadyo badan aan leenahay marka waxaan rajeynaynaa sanadka soo socda haddii ilaahay yidhaahdo horumar ballaaran inay gaari doonto degmada raagaceelle oo dhan walba bulshada ku dhaqan degmada raagaceelle ama ka soo jeeda gaar ahaan qurba joogta maxaad odhan lahayd qurba joogta waxaan dhihi lahaa qurba joogta degmada raagaceelle ka soo jeeda waxaan dhihi lahaa war dalalka aad ku nooshihiin idinka malihidiin waxaad leedihiin soomaaliya ayaa dalkiina ah raagaceelna ayaa degmadiina ah war maalinaan maanta ahayn ayaad ka shallaayi doontiina kaalaya intii fursadaanu ay jirto ka faa'iidaysta kaalaya ganacsiga ku samaysta deegaan ku samaysta ficin waxay sameeyeen sameeya oo deegaankiina bilicdiisa kaalaya kor u qaada ayaan dhihi lahaa intaasaan ugu baaqayaa mar walbana waa ugu baaqaa way jiraan shaksiyaad ka soo jawaabay way ku mahadsan yihiin kuwa kalena waxaa rajaynaya iyagu laftooda inay kusoo dhiira doonaan gudoomiye baahida ugu weyn ee degmada ka jirta hadaayo qaar baad soo qaaday waxaan u fahmay in biyo la-aantu ay aada dhibaato ku hayso bulshada marka qorshaha mid kugu jiraan ama qurba joogta kaashada ama maamul kale ama hay-ade in degmada aada ceelal u samaysaan si dadku biyo u helaan iyo dunyaduba
aada iyo aada warshahay noogu jirtaa dhaqaladana codsi aan u darnayn waxaan rajeynaynaa sanadkan cusub insha allahu in la heli doono biyo macaan waxaa layii waxaa la yidhi nafta biyo nolosha caanay soomaalida ku mahmaadaa haddaysan biyo jirin meeshaasu nolol kama jiraan nolol kama jirto marka waxaan rajeynaynaa sanadkan cusub inaan heli doono haddii ilaahay yaa gudoomiye aada baad u mahadsantahay guul baan idin rajeynaynaa adiga iyo bulshadaada reer raagacelle
aada umahadsantahay mawlidaad iyo bahda saxaafadda raadiyo muqdisho